qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka xoogga dalka ayaa maanta lagu aasay marxuum khadiija maxamed diiriye oo maantii shalay ku geeriyootay isbitaal ku yaala waddanka jabuuti meydka marxuum khadiijo maxamed diiriye wasiirkii haweenka xuquulisaanka xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa maanta barqadii laga soo dejiyey garoonka caalamiga ee alcadde waxaana salaada janaasada gudaha garoonka kula dukaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo meydka ka soo raaca waddanka jabuuti xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid a eheladeeda salaada janaasada kadib ayaa loo soo qaaday qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka xoogga dalka halkaasoo maanta lagu aasay marxuum khadiija maxamed diiriye aaska waxaa ka soo qayb gala dad u badan ehiladeeda kuwaasoo ku dheeraaday doorkay ku laheeday arrimaha bulshada samafalka iyo siyaasadda intay ku jirtay marxuum khadiija maxamed diiriye oo maantii shalay ku geerootay isbitaal ku yaala gudaha waddanka jabuuti oo qaliil loogu sameeyey dadka yaqaana allah u naxariistay marxuum khadiijo maxamed diiriye waxaa ka mid ahaa xildhibaan yuusuf khayla jimcaale oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka eena sheegay inay isbarteen labadii kun iyo sideeddii tan iyo markaanay saaxiibo ahaayeen marka laga hadlayo siyaasadda soomaaliya saami qaybsigana si dhow ay isku xigeen xildhibaan yuusuf khayle oo dadka aadka ugu dhow marxuum khadiijo maxamed diiriye qabriga dushiisa ay kula kulmay mar kale allah u naxariisto haddaad soo koobi lahayd khadiijo waxay ahayd nasoo koob allahu naxariisto khadiijo waxay ahayd qof qarana oo soomaali ay u siman tahay waxyaabahan ku xasuusta waxaa ka mid a haddii aan u keeno wax samafalli iyo khayr ah weligeed iguma celin mar walbana waxay dhihi jirtay yuusuf oo ka shaqeeyay soomaalinimada iyo dadka asxaabta ah oo anaajiskooda khadiijo qofkii labaad oo naga baxa waaye calisamatara kadib iyadaa qofkii labaad ah oo reer kaga baxday labadooda la siiyaa reer qarana loo asay marka waxaan leenaha alluu naxariisto qadiijo qof wanaag jecla ahaadee xamar nusboos ku mala qadiijo maxamed deriye marka caruurteeda iyo waxay sii dhaleen waxaan u sheegaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo guddoomiye baarlamaan inay ka warqabaan caruurta qadiijo qadiijo xamar nusboos kumale anaa xogteedu aso
jabuutaas la joogteen waxa kuugu dambeeya hadala oo isdhahdeen ama aada ku xusuusatay mastaqal maya iyadoo koomu ku jirtaa u tegey yuusuf waayer waxa qor-aan ku saarayo hiih besay dhacday si fiican ilama hadlin ogaalkeeda ma joogin marka ilaahay oo naxariisto maalin xanuun badan waaye maanta dad badan ayay u wehday gaashu
sidoo kale dadka yaqaana allah u naxariistay wasiir khadiijo maxamed diri waxaa ka mid ah xildhibaan baafo oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka wuxuuna kaga hadlay v o e da taariikhdu ka yaqaanay marxuum khadiijo maxamed diriye oo maanta lagu aasa muqdisho
khadiijo waxay ahayd qof qiimo badan dalka soomaaliyana siyaasadda duul fiican ku lahayd carta ilaa iyo wakhtin xaadirkan iyadoo dhallinyar soo gashay qofkii guddaada yareeda lagu tilmaamaya xilligaas door fiican ay ka qaadatay carta diyaargareyntii dowladdii lagu soo dhisay iyo carta xildhibaanadaasna ay ka mid noqotay runtii waxay ahayd qof qiimo badan naxariis badan dulqaad badan dowladnimada soomaaliyana aada aga shaqeeyay jecleen dowladnimada soomaaliya oo cagaheeda isku taagtay dalka soomaaliya nabada dowladnimadiisa taam ay tahay dadkeedu iswada jecel yihiin ay ku nool yihiin nolol barwaaqo ah nabadgelyo ah isjecel oo si bini aadan u nool yahay oo wanaagsan wada noolaan karaan aan dhibaato lahayn aan farxad leh qurux leh qof kasta waxay jecel inuu farxadsanaado qof walba inuu dhaqanaado qof walba inuu dadka ka sare u sareeyo nolosha uu meel fiican ka wada gaaro khadiijo waxay ugu dambaysay inkastoo hadda baydhabo aan laba guri laba qor kala degenin oo inaysan arkin markay imaanaysay laakiin waxay ugu dambaysay mar aan kulan ku wada kulannay ee guddiyo la samaynayo gudlooyin ama xisbiya hadda mustaqbalka soo socdo ayaa isugu kala dambaysay araggaana saaran laakiin inta kale waxaan ku wada xiriiraynaa facebookyada waxaan ku wada xiriiraynaa whatsaappyada hadda markay mombaaso ku dhaawacmaysa markay aadaysay meesha la yidhaahdo dubaay markay ka soo noqotay inta waa wada xiriirin oo qof farxad badanoo miranoo waxay ahayd maaragtay mar walba aada ku farxad gelinaysa waxay ka hadlaysanay ahayd dowladiska iyo nidaamkii waxageed waxaa naga tacsiyanaya dowladda soomaaliya waxaa naga tacsiyanayaa baarlamaanka federaalka labada baanqalba waxaa naga tacsiyanayaa maxaa dowladda jabuuti oo door fiican ka qaad aasaaskeeda iyo nidaamkeeda siyaasadeeda halkii ay ka soo bilowdeed carta ahayd iyadoo dhallinyar dowladdii ugu horeysay maamulkii ugu horrey dowladda burburka ka bacday dowladnimadii soomaaliya halkii aan ka soo bilownay carta ee dowladda jabuutina door fiican marxuumaad khadiija maxamed diiriye saddex labaatankii sane la soo dhaafay waxay door weyn ku lahayd siyaasadda soomaaliya waxayna ahayd xildhibaan aan dhicin iyo wasiir inta badan xukuumadihii kala duwanaa ee dalka soo maray cabdulqaadir okey v o a muqdisho